Hay'adda khayriga ah ee Iwaadha Qurbani ayaa deeq xoolo oo loogu talagalay dadka ka xanuunsan dhimirka ku wareejisay maamulka Isbitaalka Guud ee Degmada Cerigabo. Isbitaalka Guud ee Degmada Cerigabo ayaa waxaa ku jira bukaanno badan oo qaba cudurrada ku dhaca dhimirka iyo feeraha, iyagoo u baahan in la soo caawiyo. Yaasiin Cabdi Cusmaan oo ka socday Hay'adda Iwaadha Qurbani ayaa ka warbixiyay deeqdan xoolaha.
waxaan cisbitaalka maanka oo mas-uul hadaa ka yahay een, haddii aan laga makilinaya ku wareejin doonaa shan neef haddii aan la yidhaahdo Een, axmedow waxaad ka guddoomisay hay-adda iwaada oo uu mas-uul ka yahay ama guddoomiye u yahay aadan xasan sidiid Een, oo ah shiikh arrimaha maaragtay een, khayriga ah maaragtay muddooyinkii ugu badnaa ilaa laba kun iyo sideed ilaa maanta kasoo shaqaynayay uu idiin soo gartay in halka la keeno markii koowaad maaha ee cerkaaba ay ahayd ku shaqayso oo masaajiday ka dhisto maxkamaday ka dhisto oo haddii aan labeenkeeda leeyahay Een, barnaamijyadan ee duxuyada way ka waday dhowrkii sannadood Agaasimaha guud ee Isbitaalka Dhimirka ee magaalada Cerigabo, Dr. Cabdicasiis, ayaa u mahad celiyay hay'adda Iwaadha Qurbani oo soo gaarsiisay deeqdan xoolaha.
waxaan u mahad celinay hay-adda een, ka- iwaada oo soo bixisay een, magaranaysaa shan neefood xiyaa ku soo deeqday hosbitaalka maanka oo ay ku jiraan dad aad u nugul oo magaranaysaa dadkii magaranaysaa aad ku nuglaaya aad iyo aad baan mar koowaad iyo mar labaadba hay-adda uga mahad celinayaa Een, jazaaka allahu khayr ilaahayna ka jasaay mariyo halkaa ka soo bixisana ilaahay subxaana watacaala badel khayr qaba een, ha inii siiyo anoo ka mid a afka maamulka hosbitaalka ku hadlaya aad iyo aad baynaga mahad celinaynaa Een, waxaan kaloo u sheegayaa een, bulshada somalilan iyo hay-adaha khayriga inay ogaadaan een, hosbitaalada een, maanka dadka maanka ka jiran oo aad ugu nugul markaa een, ilaahay miisaanka xasanaadka een, magaranaysaa in ku daro aad halkan waxaan uga mahad celinayaa yaasiin Een, waana ka guddoonnay aad iyo aadna uga mahadsan Hay'adda khayriga ee Iwaadha Qurbani ayaa inta badan ka shaqeysa arrimaha samafalka, taasi oo ka qayb qaadata taakulaynta dadka baahiyaha gaarka qaba.